magaalada garowe ayaa laga dhagax dhigay laba wado oo muhiim u ah isu socodka gaadiidka dadka iyo kor u qaadida ganacsiyada yaryar dhismaha wadooyinkan cusub ayaa kala ah wado horumari doonta xarunta weyn ee shirkadda goolis telecom iyo wado isku xiraysa jidka soddonka iyo wadada shacabka guddoomiyaha degmada garowe mudane cabdiqaadir maxamed maxamuud ayaa ka warbixiyey muhiimada wadooyinkan
runtii waa howlaheenna inoo socday waan daadehinaynay muddooyinkii ugu dambeeyey ayay ka mid tahay maanta waddada tan iyo waddadaan u soconno waddadaana loo baxiyey kowda agosto loo bixiyey oo runtii waddadan oo muhiim u ah isu socodka shacabka caasumadda waliba halbowlihii ku taalla labadan waddana isku xidhaysa oo aan is leeyahay maanta runtii waa waddooyinka ugu muhiimsan ee magaalada oo fududaynaysa dhinac walba dhinaca conjectionka iyo dhinaca isu socodka shacabka iyo fududaynta meel walbaba runtii waxaan leeyahay waa meelaha maanta aan is leenahay waxay u tahay caasimadda kow labo waxaan runtii mashruucan fulinayaa waa wixii lidinka laydinka ururiyey waa dhaqaalihiinni wey halkii doolar oo laydinka ururinayey oo ku dhacayey gacanta guddiga iyo degmada oo ahayn runtii gacan amni ah ayay ka mid tahay maanta mashruuca kani ogaada maanta qof kasta wuxuu urursado waxtar bay u tahay xubnaha ka qayb galay dhagaxdhigga wadooyinkan ayaa bogaadiyey waxaan rajaynayaa tani inay noqoto faatixat alkhayr hawsha cusub iyo administrationka cusub oo annu la geli doonno annagu sidaiyadii baan ugu taagannahay horumarka magaalada tan inaan ka soo qayb galno jidkan loo bixiyo kowda ogos in maanta la dhagax dhigayo oo ay ka soo shaqeeyeen maamulka degmada iyo guddiga horumarinta aad iyo aad baad u mahadsantihiin ma hadda ilaaha koowaad ilaahay baa iska leh ma hadda labaadna waxaa iska leh dowladdeenna puntland oo amnigaan iyo inaan hawshaan isugu nimaadno inoo ka soo shaqaysay waxa weeye maanta waxaannu taagannahay xaafadda halgan horumarka ka socda magaaladeeda caasimadda amaansha allaalla waana la cayuumin waxa weeye dadka waxaan ku soo dhowaynaynaa waxaan garowa ka faafinaya war caasimadda quruxdeeda iyo ku soo dhowaada nimcadeeda nimcaa dalkeenna fadhida qurux baa ka muuqata aad halkan waxaan uga mahad celinayaa maayarkayaga magaalada oo nagu hogaaminaya horumarka magaaladayada caasimadda ka socda maasha allah bilicda dhismaha waddooyinkan ayaa waxaa door ka qaadanaya shirkadaha isgaarsiinta ee ku yaala magaalada garowe waxaana loo dhisi doonaa hab casri ah